maalinta dalxiiska adduunka oo sanad walbaha ku beegan todobaiyo labaatanka sebtembar maalintan waxaa hogaamiya ururka caalamiga ah ee dalxiiska ee qaramada midoobe u n w t o waxaana markii ugu horeysay loo dabaaldegay kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii taariikhdu waxa ay dib ugu laabanaysaa todobaiyo labaatankii sebtembar kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii xilligii la ansixiyey xeerarkii ururkaasi oo lagu tilmaamay guul weyn oo la gaaray guul weyn oo loo gaaray horumarinta dalxiiska caalamka dalxiisku waa dhaqdhaqaaqa dadka ee dalal iyo deegaano ka baxsan nolol maalmeedkooda caadiga ah si ay u helaan nasasho aqoon iyo madadaalo dalxiisku waxa uu kaalin weyn ku leeyahay dhaqaalaha isdhexgalka dhaqamada iyo nabadda caalamiga ah soomaaliya waa dal hodan ku ah xeebaha dhaadheer ee quruxda badan taariikh fac weyn leh iyo dhaqamo kala duwan oo soo jiidasho leh meelaha ugu caansan ee dalxiiska loo tago xeebta liida ee magaalada muqdisho oo caan ku ah dadka gudaha iyo dibadda xeebaha kismaayo iyo berbera oo leh qurux dabiici ah iyo kalluumaysi hodan ah laasgeel hargeysa oo leh sawir gacmeedyo qadiimi ah oo dunida oo dhan laga yaqaan buuraleyda calmadow oo ah goob cimilo qabow iyo qurux dabiiciya leh waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin sida aad wasaaradda warfaafinta hidaha dhaqanka iyo dalxiiska dowladda hirshabeelle aada maanta ugu martiqaadeen islamarkaana aada ugu casuunteen maalinta caalamiga ah ee dalxiiska dabcan haddii aan faahfaahin kooban ka bixiyo maalinta caalamiga ah ee dalxiiska oo maanta ku beegan waxay tahay dabcan maalin aada u qurux badan oo dadyowga dunida ku nool gaar ahaan kuwa gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanada dowladda hirshabeelle ay ugu dabaaldegayaan maalintan qiimaha leh dadkana waxay aada u isticmaalayaan sawirada xusuusta ah ee aan qalbigooda ka bixin ee maalinta caalamiga ah ee dalxiiska ay ugu dabaaldegayaan iyagoo goobaha dalxiiska ah ee ku yaala deegaanada hirshabeelle ku galay ee sawiradaasi maalinta dalxiiska loogu dabaaldegayo dabcan hirshabeelle waxay ka mid tahay goobaha barwaaqa sooranka ah ee uu leeyahay deegaanada soomaaliya islamarkaana dadyooga ku nool ee daafaha caalamka markii ay gobolada dalka qaarkood yimaadaan ay soo gaaraan goobaha xiisaha leh ee damaashaadka leh ee dalxiiska loo tago ee gudaha hirshabeelle ku yaala waxaan usoo qaadanayaa degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe magaalada jowhar oo goobo badanoo dabcan dalxiisa ay ku yaalaan iyo deegaan xeebeedka cadalle oo ka mid a meelaha quruxda badan ee dalxiiska loo tago beledweyne iyo barti caashaqa dabcan iyadana waxay qeyb ka tahay meelaha muhiimka ah ee dalxiiska deegaanada hirshabeelle
saxardiid nuur nageeye oo ka mid ah aqoon-yahanada ku nool magaalada beledweyne ayaa redio beerlo uga warramay faa-iidada uu leeyahay dalxiiska waxaan ka mid ahaa aqoon-yahanada gobolka hiiraan ku sugan gaar ahaan magaalada beledweyne run ahaantii dalxiiska wuxuu leeyahay faa'iidooyin aan la soo koobi karin sida caafimaadkaoo kaleento qofka markuu dalxiiso caafimaadkiisa waxyaabo badanaa iska bedelaya waayo cimiladan cimilo aheen ayuu tagayaa ma dadkan dad aheen ayuu la kulmayaa marka taasaa keenaysa inuu marka qofka caafimaad ahaan iyo maskax ahaan iyo jir ahaan intaba u kubco marka dalxiiska waa aad iyo aad uu fiican yahay dhaqaalo markay la yidhahdana dhaqaalo boqolkiiba boqol qof hadda dalxiisay waad garan kartaa asigii dalxiisana dhaqaalaha kusoo kordhaya meesha uu tagay iyo deegaanka uu tagayna dhaqaalo ayuu geynaya marka waxaan leeyahay hadduu ilaahay ku diidan dalxiiska hala badsado soomaalida inta badan hadda waa dad iska socda oo dalxiis hadda looguma sheekaynaya faa'iidada ay leedahay marka waxaan leeyahay dalxiiska hala badsado caafimaad ahaan waa u wanaagsan yahay jeeb ahaan waa u wanaagsan yahay mid ka mid a dhallinyarada dalxiiso ee ku nool magaalada tambeledweyn ayaa ka waramaya caqabadaha ay la kulmaan marka ay dalxiisayaan iyo khibradda uu leeyahay arrimaha dalxiiska walaashay xaawo sidaad ogsoon tahay soomaalidu been way sheegtaa laakiin been kuma mahmaado nabada naasna nuuga leh maanta tusaale haddaan kuu soo qaato maanta magaaladan beledweyn hadduu dagaal ka dhaco ama ishorimaad yar oo ka dhaco waad dareemaysaa magaalada sida ay noqonayso adiga nafsadaada xitaa sida ay noqonayso adoo saaka shaqo usoo tagay haddee maanta magaalada wax ka dhacaan ilaahay kama dhige waxaad arkaysaa inay magaalada xiran tahay shaqadaadina aadan soo aadin karin adigoo dismoorlow gurigaad ku noqonaysaa laakiin markuu amni jira ilaaha noo siyaadiyo hadda waan haysanaa shaqadaada nabadaad kusoo baxaysaa adoo cid ka baqaysa aanan jirin oo cid wax ku yeelaysa aysan jirin ciidamada amniga iyo wadada maraayaan farxadda iyo barwaaqada aad ku jirto waad dareemi kartaa anigana waxay si gooni iigu tahay nin nabad haysto iyo ninaan nabad haysanin labay kala tahay milkiilaha rays cofe ayaa ka waramaysa ilaha dhaqaale ay ka sameeyaan dadka dalxiiska u yimaada goobtooda ganacsi
faa-iido badan oo uu leeyahay ganacsiga sababtoo ah ka anaga ahaan ti- maalmahan dalxiiska kale marka lagu jiro tiimo badanaa imaana oo isla socda dhalinyaro ah qaarkood rabaan sawiro inay ku galaan qaarkood inay rabaan jawiga guriga inay soo bedeshaan oo banaanka imaadaan oo like cuntooyin kala duwan iyo cabitaano wax walba ay cunaan mid ka mid a bulshada magaalada beledweyne ayaa sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo mustaqbalka inuu hormaro dalxiiska
mustaqbalka dalxiiska soomaaliya waxaan u arkaa mid wanaagsan kaasoo hadda aan isdhihi karo horu socda ayuu leeyahay dalkeena soomaaliya marka loo fiiriyo qeybaha dalxiiskiisa oo si fiican usii horumaraya haddii goobo khaas ay noqon lahayd ama goobo markaasi public ay noqon lahaydba labadaba maasha allah waxaad arkeysaa dadkii inay fahmeenba dalxiiska iyo inay cawga wanaagsan si kastaba sanad kasta ahaa marka la gaaro toddobiiyo labaatanka sebtembar ayaa dunida oo dhan laga xusaa maalinta caalamiga ah ee dalxiiska waxaana dadka intooda badan ay tagaan goobaha ku habboon jawiyada dalxiiska iyagoo wakhtiyo kala duwan ku qaato